bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaarey kulanta faylaamiin faylaa ka dhowaada warkaan ahmignama idaacadda warsan ee baydhabo qodobadiisin ka dheegi doontan haddii ilaahay yaraantuuna ka guda jarnaa iyo weliba kumide al-shabaab iyo dagaal hoogaha ka qaadi duleedka koonfureed ee magaalada baydhabo shacabka beledweyneyo eedean injeediyan dowlada federaalka soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle madawiine farmaajo iyo fariingandiri dhalinyarada soomaaliyeed umar finisha ka dhawaaqay qorsho loon korseeda udurka faafahaya koofitumi sagaal axmed midoobe iyo amar inti la hira masaajidada kayaala deegaanada jubbaland weerar sababay khasaare oo dhalafiirsada idamo ku tirsan hampuntland somalilan oo korkoytay qorshada dowlada soomaaliya ka dhawaaqday wakhtiga la furahay duulimaadyada soomaaliya oo la sheegay qaramada midoobay oo sheegtay inti labaati afar qof iyo ka amudan daadadkii soomaaliya akhbaaraadka banaanka raadiya warsana singhaytona mignamadan akhyaaray welibaa ku mid ah taraam oo ka hanjabay inti hiriirka angooyow shiinaha
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
akhyaaray hamignimaya bahaytuu jimaa sabtana hahooyda hayti taariikhdana ka toosanta toban shanta bilashanaad ee meey sanadka lamadu kun labaatanka intaas weliba yohayana qodobadii warkaan hamignima haatana ka dhawaada soogii oo faahfaahsan kabilaawno akhyaaray siduusuu tafaftiraha warbaahinta warsan ee baydhaba muhdiin husni qodobkan inka faahfaayi doona al-shabaab iyo dagaal hoogan ha ka qaadi duleedka koonfureed ee magaalada tambaydhaba goobtan oo ah fariisimo ciidamada milatariga qaybta lixdanaad ay ku leeyihiin duleedka koonfureed ee magaalada baydhaba ayaa waxaa aroornimadii hore ee saak weerar ku soo qaaday al-shabaab iyadoo muddo kooban goobtan uu dagaal ka socday abaanduulaha qaybta lixdanaad ee milatariga soomaaliya guddoomiyaha degmada baydhabo oo ay wehelinayeen ku-xigeenkiisa guddoomiyaha ururka haweenka gobolka iyo xubno ka tirsan saraakiisha ciidanka ayaa booqday fariisinka ciidanka ee weerarka lagu soo qaaday gaashaanla sare ibraahim cusmaan maxamed oo ah abaanduulaha qaybta lixdanaad ee ciidanka milatariga ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarka fariisinkooda lagu soo qaaday iyo khasaaraha ka dhashay
annaga wax khasaarona soo gaar hawa yaraatee ma jirto walaa dhaawac walaa dhimasho waxba ma lihin alxamdulilah ilahay ma hadda askale cadowga dhimashee dhaawaca waa jiraan dad la yaqaano deegaan baan nahay waa isnaqaanaa dad la yaqaano oo ina hebel hebel hebelelaha dhintay dhaawacna maxay ula carareen dhinacan waraajaalka ceelka qorjiis korkiisa ay ula carareen haddana ciidan baa ka maqan la baacsanaya waxaan rajeynaynaa meydkooda dhaawacooda lasoo jiidaagna loo keena weerarka alsay labaatan dhiman laba tobankiioo labaatan dhiman ahayd markuu weerarka dhacay alxamdulilah ciidankeennana diyaar buu ahaa xogtoodaan haynay lagama seexanin markay soo galeen in loo soo jeeday oo rag iska dhicin kara ay yihiin waa arkeen
goobtan al-shabaab weerarka ku soo qaadan ayaa waxaa ka muuqday raadadka rasaasta iyo hubka cusla ee la isdhaafsaday muraaye ibraahim madeer guddoomiyaha ururka haweenka gobolka oo mas-uuliyiinta meesha tegay booqashada ku weelinaysay ayaa iyadana ka hadashay xaaladda way guulwiigning ah oo farxadning ah nabankii nabaddiidka haayay oo haweerari maditumilamasaa labaata dhamman hayti jabka iyo foolmadi ontun ku tabeyan ka faraxsagna namaysan lana mar kasta ini may buah namankaas jinaada ku buisanti horti meel kasta may laray ka dhamaadeen hatii war horeya jinaada ku buisanti isigna may ilaahay santusay ini may ray habatati to lewal andilaaneeyoona dhamaadayan aragde sidaasa guulaas isin sheantan ilaahay subaan qaadirka janasinka mahadnagaana ee haddii ana haweenka reer koonfur galbeed gaar ahaan gobolka iyo degmada markas maysin la garab sugnaa hoog iyo xiilo iyo hadalbas in la garab sugnaa geeg mayntu ku dhiiday iyadoo habadii socto shacabka meel ku maral waayo baawarti tigni gurmud ka hay shacabkii meel ha ku maraan waayo may dareemo kortaanaa markii shalay la lahay koo hooba la arga shacabka isla buusaday wal dhaafi ee tabartiyoo la argi ee inii may raayose dhibaato badan suubayaan la argi way la arga inii ummato may raay soomaaliya dabarjibinyaa la argi way la arga inii helan hayna way la arga inii lambiyo unkun haan gudoomiyaha degmada baydhabo ahna duqa magaalada xasan macalin axmed biikole ayaa ciidamada iyo wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya waxa uu kula dardaaramay in deegaanada gobolka gaar ahaan kuwa hoos yimaada magaalada baydhabo laga xoreeyo al-shabaab isagoona maamulkiisa ciidamadii weerarka lagu soo qaaday ee xalay iskacaabinta sameeyey u hadiideeyey hal neef oo geel ah wixii gaareenna aniga meesha waa tagay boqoshaan ku tagay waxaan soo arkay meesha ay weerarka ay ka soo qaadeen waxaan u jeeday dhiig badan oo ka daatay oo oo dadkii ay jiideen oodii la mariyay waan arkay waan arkay marka dhimasho waa jirtaa dhacwaana waa jiraa shaka kuma jira laakiin waxaan aada iyo aad aan u boorinaya inay ciidamada qaranka ee ciidanka ee milatariga dalka soomaaliya gaaraan ciidanka wasaaradda gaashaandhigga inay sidaa oo kale ay u shaqeeyaan cadowga ay ka baabiyaan dalka ayagaa loogu fadhiyaa maan maqlo karin annaga maalin walba shabaabkii baa weerar ah oo baydhabo yani muxuu ahay makuuda yimaadeen iyo halkan ay joogeen iyo ma maqlo karin sababta waxay meesha waxaa ka dhisan qeybtii lixdanaad ee dalka soomaaliya oo koonfur galbeed ciidankaas waa ciidan yacni loogu talagalay in cadowga ka difaacaan dalka codkaasi weliban dembey warbixintii waryaagan amuudiin husni idan maasanta mudane gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir umar maxamuud maxamed umar finisha yaa sheegay intii maamulka gobolka banaadir oo sugada qorshalanka hakameeyowa cudurka safmarka covid tumi sagaal kaasona kiisas kumida laku helay soomaaliya weliba uusu sheegay intii magaalada muqdisho laku bilaabay howlalaka buufiyowa xaafado iyo weliba wadooyinka qaar ee silanka horseeda faafowka cudurka dilaag ee corona firasa weliba uusan ka baaqay shacabka ku nool magaalada muqdisho intiyo gaadana tillaabooyinka wasaaradda caafimaadka iyo weliba madaxda kore ee dalka welibanuusu rajifay laku muujiyay intii soomaaliya iyo kumid nagatii dalalka anka horeeye oo kufaysadahaya cudurka covid tumi sagaal hadalkan gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir umar maxamuud maxamed umar finishe iyo weliba uusu sheegay hiliye halayti iyo kormeereen haafado suuq ba-ad madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa kulan deg deg ee la qaadaday culamada iyo imaamada masaajidada kayaala magaalada kismaayo ee gobolka jubbad hoose is-oona kula hadlay dhibaatada ama khatarta cudurka corona firasa axmed madoobe yaa ulamada faray intii dhammaana la hiri masaajidada kayaala guud ahaanba deegaanada maamulka jubbaland saloonka horseeda faafitaanka cudurka safmarka covid nneteen shacabka ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland yaanka baaqay intiioo qaadan tillaabooyinka caafimaad ee lahanjeedyawa siyo aan ku badbaadan khatarta cudurka islamarkaasna ka maamul ahaan iyo ka dadaalahayaan intiyo horseedan cudurka safarka covid tumi sagaal deegaano kumid ee maamulka jubbaland iyo weliba laku diiwaangeli kiisas kumid ee cudurka covid tumi sagaala welibana ilaa yoonaata laku helay qonton siyeed gof oo ka nool deegaanada shal duwan ee maamulkaas faahfaahino dheeraada iyo weliba ha kubaha itay akhyaaray weerar isu sababi khasaare aan iska jara dhamasho iyo dhaawac oo ciidamo ku tirsan haan maamulka puntland laka qaaday hiliyo roogeen saldhigsho baliqadar ee gobolka bari dagaal kooban oo la sheegay intiisu dhahamaray ciidamada daraawiishta puntland ee saldhigsho roogi iyo weliba hubno ku tirsan dagaalyahanada al-shabaab oo khaweeraray iyo weliba goobrogayaal iyo warbaahinta warsan ee baydhabiyoon sheegana intii weerarkaasi iyo ka amoodan lama qof oo askare oo ku tirsan ciidamada puntland miilakoo kalena isu ka dhaawaami saraakiila ku tirsan ciidamada puntland oo warbaahinta iyo la hadlan waliba iyo sheegana intii hubno ku tirsanay al-shabaab ee saldhigsho haweeraray iyo sheegeen intii isku dufeen islamarkaasna saddex hubnood iyo ku dileen al-shabaab iyo daa'isha mararka qaar weliba weerar toose iyo weliba koo qarahyo lan adeegsado weliba iyo haka qaadayana deegaano ku tirsan puntland welibana weerarkan uusa ka toosaya hilo dhowaan puntland iyo habandhigdi rag iyo sheegan intii oo ku tirsanyankahooda daa'isha iyo weliba walyaabo qarahow weli akhyaaray warkii hamiignamay warbaahinta warsan ee baydhabo dhugunsada haytaan walibana hubada sinku lahaa akhyaaray hamiin fayla waliba geeka garoonka diyaarado ee international airport ee waqooyiga gobolka firjaanaha ka degday diyaarad wedi qayb kumida dad shalaytii lakugaadi magaalada muqdisho oo haysada dalalka dhalashada maraykanka kanada iyo qaybo yurub ee dadkaas oo soomaaliye haabahaato haysada dhalashada dalal kale iyo soomaaliya waliba luunku qaaday sababo la xiriirta cudurka covid tumisagaala oo la reebay duulimaadyadii diyaaradaas iyo hayti toogaare walibana weli hayiraad saaranta duulimaadyadii soomaaliya oo dowladiyan qeybtii sababo xakamayowka faafowka cudurka dilaaga ee koronafayrusa maareeye ku-higeenka garoonka aadan adda ee muqdisho saciid abdi ya sheegay inti iyo jeelin inti la fasaha duulimaadyada haabahaato weliba uusu sheegay intiyo soodana dadaalada adduunka kusood oo la xiriirta kahorseedowka cudurka covid nneteen haabahaato suurtagal yeedeeta inti garoonka la fura bili julaay islamarkaasna dadkii hakadega garoonka awoodan waa lada doona inta la baara qaramada midooba yo sheegday inti labaatiyo afar qof iyo ka amuudana daadadkii maalmagun kudhi soomaaliya wal ku badan lama boqol sideeti saddex qof kalena iyo kubara kahen dadkaas oo saameeyey todoba boqol oo kun oo qof oo ka noola labaatiyo afar degma qoraalka qaramada midooba yaalka sheegay inti daadadkan iyo saameyn dhammaan maamul goboleedyada koonfurta soomaaliya iyo somalilan shacabka beledweyneyo eedeen injeediyan dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan ee faahfaahinta war kun weliba uusan inku diray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraana sacdii lasoo dhaafay magaalada beledweyne waxaa ka da-ay roob xoogan kaas oo watay dabeelo inkastoo aysan jirin khasaaro nafeed laakiin waxaa jira guryo ku dumay oo qaarkood aysan jirin cid ku nooleed maadaama laga barakacay xaaladda dadka ku nool magaalada beledweyne ayaa ah mid aada u adag meelaha qaarkood waxaa ka maqan korontadii iyo biyihii waxayna sii adkaysay nolosha dadkii yaraa ee ku haray gudaha magaalada beledweyne dadka ugu badan waxay ku barakaceen deegaanka ceel jaalle qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada beledweyne ayaa dhaliil u jeediyey madaxda dowladda soomaaliya iyo hirshabeelle qaarkood waxay tilmaameen in ka hortaga fatahaada wawil shabeelle ee magaalada beledweyne loo baahnaa inta aan la gaarin xilli roobaadka waa kuwan qaar ka mid a oo ka hadlay dowladda soomaaliya gobolkan waxaan dareemaynaa waktidii ugu dambeeyey ama fatahaadii fatahaaddaa ka horreysa gobolkan dhaqaalo badan ayay dowladdu ugu yabooday oo gaaraya ilaa iyo shan boqol oo kun oo doolar sidoo kaleeto waxaa jira deeqayn kaleeto kala duwan dowladaha kala duwan ee jaarirka ama dowladda jabuuti oo kaleeto ay ku bicisay ama ugu deeqday isla waktigaan oo ay toddoba bilood kusoo wareegtay ayay sheegtay dowladda soomaaliya iyo macal dowladda hirshabeelle inay soo gaartay taasi marka waxay sababaysaa haddii ka hor la heli lahay waxaan la heli lahay xal lagu waaro ama lagu waabiyo biyahan ama lagu maareeyo in la sameeyo biixrino in la sameeyo meelo kaleeto oo loo guujin karo caqabadahan hadda taagan lagu maareey karo laakiin mise dhicin taas marka waxay sababaysaa habacsanaan ka muuqato dhanka maamulka dhanka dowladda dhinac walbay noqoto biyaha ama magaalada xabadaha taagan soo muuqdo waxaa ka mid ah bulshada inta badan bay ay qabto mar walba waxaa soo laalaabtay fatahaaddan oo lixdii biloodba mar timaado hadda waktigii harstan gudood ayay laba jeer soo laabanaysaa si hor waxaa kasoo wareegay wax ka yar shan bilood taas marka waa caqabad markasta gobolka kusoo laalaabatay bulshada gobolka degan deegaanku ayaa wax loo baahan yahay inay istaagaan sidii iskaga maaray lahaayeen gacmaha isqabsadaan wadajir ayaa wax lagu noqdaa gobol walbana dadkiisa wax ku yahay gobollada kale markii loo fiiriyo waa gobolka keliya sida gaarka markii loo fiiriyo dowladdu ay gacanta bidixda ama gacan bidixay ku hayso waaye sababtoo ta waxaa ognahay gobollada kale dalka waxay ka samaysay waxaa ognahay gobolkan waxaa ka jiran ariboor ma lahan waddooyin ma lahan goobo caafimaad isbitaale ma lahan intaasna waxa waaye dowladdii gobolka mas-uulka ka aheeday waa dowladda federaalka soomaaliya hal marna mayna u garab istaagin mayna waxaan keliya oon aragnaa afartii sane dowladda hadda sanadkii afaraad ku jirta gabagaba keliya waxaan ka aragnaa waxay tahay in shan boqoloo jawaan oo kuwa feska loo yaqaano ama carada lagu shubiyo feeska keliya in gobolkaana hadda waqti ugu dambeeyey xilli hataa xeeray fardaha kale aan inay keenayso marka taas waxaan ay tahay waxaa ka jiro dalka xisaabtan la-aanaa ka jirto gobolkan wuxuu leeyahay siyaasiyi kasoo jeeduu leeyahay wuxuu leeyahay xildhibaanuu leeyahay wasiiruu leeyahay maamul state uu leeyahay maamul gobol uu leeyahay bulshada degan oo ku dhaqan uu leeyahay isla xisaabtan la-aan ayaa gobolkan ka jirta taas ayaa waxay sababtay inuu ka haro gobollada kale codkaas walibaan dembey warbixintii waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaana akhyaaray surunkiisin warka ku dhugunsaday haytaan shabakada warbaahinta warsan ee baydhabo madawiinaga maraykanka ee donald trump sheegay intee aan la hadla doogna madawiinaga shiinaha xinjinbing weliban usu sheegay intii laku yaaba intii gebi ahaanba usu hiriirkan goya dalka lamaad ee dhaqaalaha hoogan ee caalamka waraysi susiyaay telefishinka fox ee business iyo trump sheegay intii eedankuna ijabsinye guuldarada shiinaha kaa kameeyu aysinye faafitaanka cudurka coronavirusa waa siduusu sheegay hata halisyada keeta ganacsiga bilijanaya usulideeri inka dambeyntii akhyaaray madawiine kuugeenka deegaanka tigraaga tiktora dabresiyona gabriel michael ya sheegay intii deegaanshaya isu doorasho gaara anqabado doona waana lakuta hadro doona faafowka cudurka dilaaga ee covid nneteen gudoomiyaga xisbiga talada deegaanka tigreega oo usu warbaahinta kala hadlay magaalada maqale weliba uusu eray dowladda federaalka hadalka ha kubahi oo usu eye intii doorasho lanqabado doona kila uso coronavirus teeginye hadalkaasayti unamaraasniine una doorashadaana qobsadaana yeedoona kutahadraana faafowka fayraska corona weliba intaasayta kasii daray inta deegaanka dhinaga sharciga un o fiiriyana inta xisbiyada siyaasadeed iyo weliba ururada bulshada oo quseeya iyo guddiga doorashada lakula talado doorashadaasaytan iyo dhiyaasa warkii hamignama akhyaaray hilowensin kulasooten shabakada warbaahinta warsan ee baydhabana surunkuyaninka warakaano maxamuud ali cabdulaahi gaabsha ah yaasiin saari akhyaaray kamaasintiin dhugunsidowka warbaahinta warsan ee baydhaba laankii warkaana moodi ama dhata kula qobsadi weliba usu reedun ku fiirsado kore usoo maqal iyo weliba qoraale boga internetka nokalana www raadiaha warsan com